Recording has been started.
waa golaha 1960 kooxa codka shacabka soomaaliyeed oo uu marti noogu yahay garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsabe dadka soomaalidu aada u wada yaqaanaan hada jeerna aada uga faallooda arrimaha soomaaliya codka waxaa qaadi doona haddii ilaha ilaah uga bixiyo golaha golaha 1960 com sidoo kale waxaa qaadi doona saadaal news sidoo kale waxaa qaadi doona waksino fara badan oo kale waa yahay dabacaa waa waxaan ognahay in madaxweynaha soomaaliya uu socdaal ku tegay dalka jabuuti socdaalkaasoo lagu sheegay laba maalmood balse aan ahayn labadii maalmood ee la sheegay qaabkee madaxweynaha loogu soo dhaweeyey socdaalkaas muxuu salka ku hayay muxuuse madaxweynuhu kala kulmay halkaa iyada ah taasi waa arrin tan labaad waan raacin doonaa waxay noqon doontaa haddii ilaaha yidhaahdo socdaalkii la tegi lafahaantiisa bal hadda muxuu ka bedelay geeska africa soomaaliya maxaa faa'iido ugu jiray socdaal madaxweynaha inuu ku tago dalka eritrea eritrea weliba ognahay in godoon siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba caalamka kaga jirtay baryahanba oo wadan koore ku xidhan ay ahaayeen maxaa ka dhashay haddaba taasina waa ku eegi doonaa sidoo kale to isbedelada lagu sameeyo had iyo jeer hogaanka ciidamada iyo magacaabida kala duwan ee wakti walba ee isdaba jooga ee kasoo baxa madaxtooyada iyo golaha wasiirada golaha wasaaraba kasoo baxaba xafiiska wasaare iyo xafiiska madaxweynaha iyaga lafahankooda maxay kala ku hayaan maxaa kala sheey sidoo kale waxaan eegi doonaa dalalka soomaaliya caawiya intooda badan waxaa la degan tahay dowladda soomaaliya markay sidaa u eegeen sideebay iyagu arkaan mid hore u socotaa mid fadhidabaa maa maxay sanad haddaba arrimahaas oo dhan garyaqaan cabdillahi cabdullahi bin caawa kala sheekaysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo cabdullaahi soo dhawow marka hore magacaygu waa dhagood weeye bal hadda socdaalka madaxweynaha uu ku tegay aan ku bilowne dalka jabuuti maxaa kalixay sideese madaxweynaha socdaalkiisu u muuqday maxaase uu dareemi karaa amase soomaalidu ay aragtaaba socdaalkaasi qaab qaab noocayuu kusoo dhamaaday ma naqaanaa socdaalada madaxweyne madaxweyneyaasha ay ku tagaan dalalka kaleete kusalow cabdi magaryaqaan
waxaan marka u horeysa golahan khiyaarta ku jirtaan salaanta islaamka ku salaamaya waxaana leeyahay meel kastaad joogtaan ilaahay ha idin siiyo cibaado iyo cimri dheer iyo caafimaad dalkii aan ka nimidna ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu noqdo mid barhare iyo bashbash ilahay ugu bedelo dhibta iyo shidooyinka inta muddada ah uu kusoo jiro la daaladhacayo walaalkii dhagood waxaan leeyahay ajir iyo xasanaad allah kaa siiyo shaqada fiican ee baraaruga ahayd ummadda soomaaliya uwadid oo ah in layska warsado xaalaadka mar wada jira ee dalkani ku sugan yahay haddii su-aasha aan aan fiirino jabuuti dabcan hadee dal un kamid a weeye un shantii ummadda soomaaliyeed yani la oran jiray waa loo qeybiyey oo dee muddana inagu aynu daadineyn ayada iyo danaheeda iyo inay ka xorowdo yani azmadii ku dhacday oo gunaysigii aynu qeyb ka ahayn inaynu ka xoreynay oo weliba haddana aan ugu sii hiilinay in yani jinsiga soomaaliga ah oo halkaas laba qumiyad baa ku nool jinsiga soomaaliga ah in hogaanka dalka wada marka waa la tegi jiray waana la tegi doonaa laakiin su-aasha yani hadda waktigan maxaa saca naasa adag iyo soo gudol weerarka yani waa tii wiilwaal mahmaada ay ku jiri jirtay waxaa hadda keenay su-aashaas runtii waxaan umalaynaya inay tahay socodka hadda uu tegey madaxweynuhu yani mid ka horreeyaa jiray oo ahayd uu ku tegay dalka eritrea aan umalaynaya muddo un laba wiil saddex wiil ka hor ah xiriirka eritrea iyo jabuutina ma ahayn mid runtii taariikh fiican leh ama ku socday ama haddaba uu leeyahay bacdamaa aynu qowmiyad rays soomaaliya isla nahay dadka jabuuti degan iyo madaxweynaheeda haddee nin cadow ahna sida isagu uu u qabo ninka la yidhaaho ismaaciil cumar geelle nin walaalkiisa uu soo booqday oo lagu soo dhaweeyey oo loo dabaaldegay oo loo ciyaaray shaki badan bay taasi gelisay marka in madaxweynuhu sida aan filahaya maxaa cabdillaahi samaajo kasoo kala soo hadlo inaan uusan dhabarka ka wareerin inuu weli saaxiib yahay sidaasaa filaya isagu inuu tegiy inuu kasoo qanciya macnaha socodkii hore oo eritrea ku tegay laakiin hadee ifasaalaha ka muuqday waxay ahayd ifasaalo cara ah baa ka muuqatay djibuuti laga bilaabo safiirkoodii oo dalka ilaa hadda xisaan ka maqan intii door shaha sudbacday ee macnaha booqashadii madaxweyneha eritrea bilaabatay ayadoo safiirku xa maqnaadee uu warqad qoray iyadoo xana badan laysla dhex maraayey mediaha iyo iyo body languageka madaxda dadka jibuutiyaanka ah inaysan ku faraxsanayn iyadoo muuqashada ay ka muuqatay markuu tegay maxamed cabdilaahi hab madaxweyne oo levelkii hore aan lagu soo dhaweynin prime ministerku dabcan uu tegey soo dhaweeyey yani runtii ka duwanaa protocolkii hore oo madaxweynaha iyo marwadiisa iyo ay markas eerbeek kusugu jireen maqaamkeedii lama siinin markii dambena hadee madaxweynuhu markuu ugu tegey ismaaciil yani nin iska relax leh oo nin ka yar oo maaragtay usan adigu hadda iska furmo badanna u helin lakin waajibaad uu iska ridahayey waajibkana iska riday laakiin culayskii dowladnimo aysan ahayn baa ka muuqday oo futishaari iska qabay dabcan waxay ku wada hadleen hadee lama oga laakin waxaa la ogyahay inaysan wada qabanin wixii la oran jiray joint press release oo iyagoo isdhinac ka ayo marka dowladii isu tagaan waa inay hubeeyaan oo iyagoo qosla ay kasoo wada baxaan qolka oo ismail garaynayo oo faraxsan oo imagekaasna la tuso shucuubta ay ka kala yimaadeen iyo caalamka wararka anugu aan helayana waxay tahay in ismaaciil uu ka maagmaagtay inay shan jaraa'id wada qabtaan taasna waxay muujinaysaa ismaaciil inuusan haddi ahayn inaanu waxba badi looga wada hadlay dabcan uusan ku qancin ama waxyaabo badan su-aal uu ka qabo dabcan wasiirka arrimaha dibadda hadalku iska tuuray oo ahaa hadal hadal hadal meel waayey buu ahaaday in wax laga yidhaaho marti ku timi dabcan way tahay waajibkaasay iska rideen ummadda soomaaliyeed walaalaa nahay waana ahaan doon waa run ummadda soomaaliyeed walaala iyo wayna ahaan doonaan laakiin iyagu ummadda soomaaliyada u dhaceen xiriirkan labada dowladeed oo hadda u dhexeeya maamulada hadda jira kumaysa xusin warsaxaafadeedka intaasaan uu ka ogahay xiriirkaasuna xiriir dumay oo galbaday buu egyahay inta hadda uu maamulkaan jiro haddee waa khaladaadkii iska iska maaragtay hadda meel ku dhacahayo dowladdaanu ku caanbaxday oo maaragtay hadda ay meel tallaabada qaadada ilaahay qursadiisa yani ay uga imaanaysa fashil iyo iyo iyo iyo dhibaata ay uga imaanaysa taasaa ka muuqata
waayahay cabdi waaxid markaa dhinaca kale haddana bal u dhigno waxaa la sheegay booqashadu inay ahay laba maalmood balse uu madaxweynuhu joogay dee wadaa mar la eego waa twenty four hours baaba kaba yar kaba yar baaba horta meesha joogayda isla markiiba socdaal aan hore loo ogeyno turkiga ayuu u dhaqaaqay taasi daana muujinaynin in ay tahay booqashadii in uu socdaalkii wax badan laga bedelay oo aan ah muxuu ahaayey dee soo dhawowdii aanay ahayn mid sidii loogu talagalayba ka duwan oo baldii socdaalka lasoo gaabiyo waxa weeyaan soo dhawowdiidaan jirin weya macnaheed taasaaba loo fasili karaa baldii socdaalka lasoo gaabiyey ha ha ha dabcan waxa weeye wjiga waxa weeye markii horena waxa loogu yeeray anigu sidaan qabo markii soomaalida codsan kartay in dhankan soomaalida codsatay inay yani casiimaad ku yimaadaan dalka oo kolley ismaaciil curgeeliyo jabuuti waa ogolaadeen markii hore laakiin waxaan odaa ismaaciilku marka inuu waxa uu ka rabay ay ahayd inuu xog ka helo wixii ay ku wada hadleen madaxweynaha soomaalida maxaa cabdilaahi iyo abdiwarki laakiin sida hadda wax u dhaceen dabcan yani information oriented buu ahaa ismaaciil waa laga yaabaa waxa uu rabay ka helay ama waa laga yaabaa wuxuu rabay inuu ka waayayo hadaladii fawardi iyo asaga maxaa yeelay laba yani art rival weeye laba nin oo ishayso weeye marka mid walbaba midka kale maskaxdiisa sida dhaqanka runtii dowladuhu yihiin way jecel yihiin inay ogaadaan qofka kasoo horjeeda siduu u fakeray iyo filkiikiisa iyo marka xog kasta uu ka raadin kara iyo meel kasta uu ka marka taasaad moodaa inay ismaaciil ka rabay hadda waftiga soomaalida laakiin usa ka rabinin balaabaladan meelaha ay soomaalidu hadda wasiiradooda la taageen waa heshiisinaynaa iyo waa dhex galaynaa maxaa yeelay yani waa inaan taqaanaa dhaqanka qofka alla dhiigaraynay sida uu adigu hadii adigu waxaa rabti iskama sheegan karid laakiin waa inaad qofka kale dhaqankiisa taqaanaa haddii kale hadal meel waaya haddaad tiraahday inuu damage sii jiro ismaaciil hadda oday soomaaliyeed buu soo haystaa xilliga nin soomaali asagoo hogaan u ah meelay joogtada gogol u dhigay ciidamadiisa joogaan ilaa soddon sano afartan sano ka badan hadda dalkeenu intuu xorta ah waagii hore ka badan inay iyagu hadda xor yihiin iyagu deganaana ku joogaan maxaa yeelay inagu soddon sano markaynu joornaynu kufnay so ilaa afartan sano hadda sheeganayaa oo weli free soomaaliya oo weli thrive garaynayo oo socdo oo marka roolkaasi isa siiyey oo nin kastoo yimaadaan xasan sheekh ali shariifka ama yani cabdillaahi yuusuf ama hadda maxaa cabdillaahi farmaajo uma haysto asagaa oday isu haystaa marka hadee aabaha adigu mooran kada aniga waxaan aabaheen heshiisiinayaa isaga oday kale oo waktigii aad dhalalatay adigu aad ogeyn waxay isku hayeen iyo waxa ay tahay iyo sida historyga tahay iyo qabkaas abuurmay dhanka kalena afawarge oo in ilaa konton sano lixdan sano ku dhawaad halgan kusoo jiray oo haddaa taariikhiisa dib u baartaan yani taxriigi ahaa yani maan oo runtii inuu soomaaliya hadda yidhaaha dhul ay isku haystaan dhul legitimacy legitimacy oo anu intaan ogahay britaanka waxay sheegeen dhulkan in etoobiya soo gashay waktigii dergiga oo yani mingiista bacdana meesha jabhado badan iyo mushkilado badan ka jireen minkista uusan xog ka qabin hadda haddaana aagaas in qurays ka soo saarmaynin waa lala dhiir garayn doonaa hadda iska sii haysteen camal oo kale intii buntland kusoo fideen wararkii aan ka maqlaayay oo saasa marka hadee eeday eediisii ninka helay oo wixiisii helay dal kala daacsan waktigiisii uga faa'iidaystay marka waa iska maaragtay dabcan waya markaan
bacdi marka waxay muujinaysaa adeer maaragtay meesha ka ka ka soco maaragtay waxba waxba ma hayne maaragtay bad maayo joint statementskii oo la diiday aan lasoo wada saarin shorty visitskii oo lasoo gaabiyey oo culays baad nagu tahay maarata ama dhaaf ama ujeedadax yani hadii la dareemo ama hadal ku taagtaagmo iyo meesha waa u anbabaxay markaan dambe oo ah janib aan hadda laga rabin jabuuti ruuxeeda yani waxyaabaha laga yaab kale ninka wushiga maraykan iskaga kala gooshayo camal oo kale oo yani qoladaana waxay ku jiraan sacuudiga iyo halkaasa ninkaan xiriir badan ula leeyahay in hadda qadar ku xiran maahan ina cumar geelle waana nin usii dhawaan kara mandiqadan hadda sacuudiga iyo halkaasoo jabuuti bacdana yemen iyo dhankaas iyo hadee ciidamadan yani ay ka taageerto marka haddana inuu usii duubo turkiga oo se meeshii ka tagay ruuxeeda waxay muujinaysaa runtii jahwareer badan soomaaliya jahwareer badan baa maskaxdeeda ku jira dadka madaxda ah
waxaa jirta in madaxweynuhu uu booqday dalka la yidhaahdo eritrea taasi oo dadka soomaalidu aaminsan yihiin dowladii two thousand four la dhisay ciddii dumisay inay eritrea ay salka ku haysay dabadna ay ka- halkaada ku ururisay inay ka dambisay la og yahay inay taageero hub keeni jirtay magaalada muqdisho ciidanka ethoobiyaanka lagula dagaalamo balse markii dambe soomaaligu lagula dagaalamo al-shabaab iyo almaxkamadu iyo waxba ka dilaaceen in badan ba iyagu dee wadanka soomaaliya ay gacanta insa ugu walaaqaysay madaxweynahooda laga hayo inuu sheegay ereyga oranayo waran wadanba uma aqaani dowladda waxaa uma aqaani wax jirana maaba haba geligooda arrimahaasoo taagan oo aan wax iska bedele aanan jirin in madaxweynuhu intuu orday isoo aan wafti kale xataa loo dirin inay isaga cagaa horta isagu soo dhigay ko maxaa isbedeloo ka yimi haddaba maxaa soomaaliya faa'iidaa ugu jirtay in eritrea madaxweynuhu dalka soomaaliya maanta uu isagu cagaha jiro cagaha dhigo sakal isbedel noocyada geeska ka yimaadaa wadamada eedo geeska afrika laisku yidhaahdo ee sida soomaaliya etoobiya eritrea jabuuti sudaanna kusoo baxda maxaa isbedeloo ku yimi maxay soomaaliya ka faa'iiday maxay sida khasaartay walaaqaashadaa
dhawada wararka annagu hadda aan hayno oo runtii yani qofku hadduu wax daneeyo dabcan xogteeda wuu helaa bacdama aan siyaasadda ku jiro aad baan u helaa wararka runtii danaynaya yani dowladda soomaaliya iyo siday wax u socdaan iyo meelo badan baan ka helaa marka haddaan golaha la wadaago markii maxamed cabdillaahi farmaajo waad ogtihiin oo si dubay iyo ay kala tageen iyo kala taagnaan jirtay waa tii muddo hadda bilin talaaba bilood ka hore cabdi uu tegey abu dubay dubay waa tii afawargana meesha ay ku shireen ma aqaan inaan golahan hadda ka hor ka sheegnay waxyaabaha laga wada hadlay waxaa kamid ah dubay iyo in dubay ay runtii aada uga cabaaday oo tiri madaxda soomaaliya dad la aamini karo oo hadda meelaan u raacno waa ku wareeray yani sacuudiguna waa waa hadda ruuxeeda waa ka aaminnimo baxay oo isku dayo inay bal wax badan dhexdhexaadiyaan marka abdi baa wuxuu soo jeediyey sida aan warka ku hayno in asaga ruuxiisu taa ka shakiyey oo uu hadda wararka xamar jilla soomaaliya dad mucaahade iyo heshiis lala geli karaa aysan ahayn oo dad isbedel badan oo xaqi- yani runnimada hadalkoodu su-aalo badan ka ka ka timaado balse wuxuu ku salayay markii aan baxay buu yidhi diyaaradda aan u saaran baa dowladda soomaaliya tiri heshiis laga naagelin etoobiya doodahaas intay socdeen baa waxaa ka dhashay markii in afawarge la yidhaaho bal ultimatum c yani dacwadaha rijinkan inaa soomaaliya ka maarmin u dig madaxda soomaaliya horta sida uu maxamed cabdullaahi farmaajo ku tegay eritrea wararka annagu aan haynaa waxay tahay instruction ka yimid abi oo oo dowladda soomaaliya ku yiri eritrea hadda aada oo u taga afawargana dabcan ha soo dhaweeyo oo hadii soomaali oo abaal badan uu ka sheeganayo oo inagu aynu abuuray oo miraheedii ay tahay yani independencyga arrin eritrea inay gaadho qof kastoo soomaaliya ama maxamed ha ahaado ama diiriya ha ahaado eritreanku hubo iyo kalgacal waa u hayn karaan iyagu marka horta booqashadiisii saasay ku timid annagu warka aan hayne dowladda etoobiya ka dambeysay dabcan etoobiyana danaheeda ay ka fiirsanaysaa oo nuxurka socdana waxay tahay in jabuuti oo runtii maxamed ismaaciil cumar geelo oo weliba laigu yiri shirka waxaa kasoo baxay afurge inuu yiri yani ismaaciil iyo jabuuti waxay ka faa'iideysatay burburkii mandiqadan rool aysan ahaynna way gashay marka dee dabcan taas wuxuu ku lumiyey marka walaal buu ku lumiyey faa'iidada uga soo baxday waxay tahay maybe he gain one but he lose one marka zero weeye wixii oo dhan marka zerodaasaa u baahan kee waxta u badnaa hadda dabcan ee jabuuti ciidamaha ka jooga dalkeeda dalka soomaaliya waa dal soomaalidu baasaboorro badan ka haysato waa dal socodkoodu ay lugta sii mariyaan waa dal runtii caraadkeena iyo dhibteenu aynu ku canaanan karro oran karro maxaad noogu daawanaysaan xaaladda aan nahay waana legitimate waa dal hadda kala go-a dalka aan ka shaqaynin oo yani jaanikan hadda somaliland aan aada u dhiirigelinin waxyaabaha ay rabaan iyaguna ay ka sheeganayaan iyo djibuutiba ayaa safartay koonfurta xamar marka soomaaliya hadda anugu ma anugu ma qabo dadka runtii eritrea inay hadda soomaaliya kula dirirto waagii dabcan way ahayd oo iyadu siday leedahay lakin innaga waa inoo xumayd inay anxaare ku jirayso hadda dalka gudihiisii oo ummadda soomaaliyeed way qabtay fikradaas lakin wa very difficult position runtii in in lagu degdegana anugu ma qabin oo almiina waxay ahayd dood badan iyo tanaaqud badan iyo arguments badan iyo debates badan ummadda soomaaliyeed in intaan madaxweynuhu aadin in laga yeeshay ahayd loo bisleeyo dadkay ahayd xataa khatarta ka imaan kada loo sheega dadkay ahayd ismaaciil cumar geeley la jijiido intaan meesha la teginin oo aada loo jijiida asaga oo culays lagu saaro inuu inuu aqbalo in soomaalidu ay si independent u tagto meeshaas oo ka raali ah loo madaxweynayo marka hadda soomaaliya way lumisay eritrea gelideeda faa'iidaday ka helayso anigu runtii ma aqaan hal culays bay yeelan kadhaa oo faa'iide ah hadday very honest ka tahay mandiqadan inay taagto ethiopia culays way ku noqon kartaa oo dhaqan dagaal dad dirira ay leeyihiin dad diriri kale leeyihiin eritreanku wixii ay ka rabeen ethiopia hadda waa kasoo ceshadeen jabuuti dhaqan dirira iyo dhaqan hadda laguma yaqaano ethiopia inay culays ku noqon karto dhankaas marka laga fiiriyo as a rival ethiopia rival hadii loo arkay yani dad enemy ahay oo dhib badan oo laba in laga kaashado eritrea way dhaqi way dhici kadhaaftan jabuuti laakiin tiibaa ka baxday meeshii hadee noo hadii ethiopia ma muuqato inayna wax ku haysano dowladda jidhana hadda ayay yani ethiopia babatu noqoto isu dhiibtay iyo xasankii qasaga isu dhiibtay cabdullahi siisi asaga isu dhiibtay shariifku asaga isu dhiibtay tan hadda joogtana asaga isu dhiibtay marka waxaad moodaa fikradii ethiopia aan ka qabnayba inay isbedeshay hadday saas tahayna marka jabuuti baa inoo culuso inaynu marka fiirino saasa anigo si dhuumasha aynu rijin ku joogno tartiibteena
waa jirta taariikhda intaana lagu arkayay wax aanan horu ah ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne wasiir arrimo direedeed isagoo heshiisla saxeexanayo isagoo wasiirkiisa arrimaha dibadda joogo isagoo joogo rawasaare joogo markii hore wasiir uu rawasaare garoon kusoo dhaweynayo taariikhda hore ma loo hayaa madaxweyne wasiir heshiis kula seexday madaxtooyadiisii kula gelaya maxaa sumcad inteen la-eg baa ka lumi karta ummadda soomaaliyeed maxaa ka faa'iido ka heli karaan arintayda sidaas loo eego taariikhdaase ma tahay wax horu dhacay
maya anigu kolley waa laga yaabaa hadee historygaas hadda inaanan maskaxda ku haynin waa dhici kartaa inay ka dhacday laakiin kolley dhaqan siyaasadeed ma ahan dhaqan diblomaasiyadeedna ma ahan waxa keliya aan filayaa waxa weeye qofka marka aada loo weynweynenayo ninka boqorka wiilkiisuna hadda moogtahay aada baad u weyneynaysaa iyo caadadiisa iyo yani afawargaa laga dhexarkaa waxaa laga dhexarkaa abbaa laga dhexarkaa waxaa laga dhexarkaa wasiirka yani culeyskiisa marka waxaa mida eritrea deferenciga ay heshay iyo weynaanta ay heshay ayay muujinaysaa marka prime minister wasiir arrimadeeda ugu taga halkaas yani marka waxay kaloo muujinaysaa yani inay xabbi ku yihiin sida waxu dhaceen in ethiopia la qancinayo oo hadda yani abi iyo iyo dadkiisa iyo ay qancinayaan difaacna ayagu ay ka dhiganayaan inaan halka ethiopia dacdana ciidamo ka joogaan ay disstabilization xukuumadan hadda raax abdullahi soomaaliya isku soo oo mucaarad badan oo gudaha leh intaasay baaygareynayaan sidaan u malaynayno ethiopia eritreanka ay wakti ka helaan ay ku baygaraystaan yani some kind of nolol yara usii socota marka eritreana roolkaas waa geli doontaa waan umalaynaya inay xoogaa dheer asiiso xagga etoobiya dhankeeda ka iyadoo kasii maraysa inuu dherar yara inay siiso maaragtay ama laba bilood saddex bilood afar wareer waxay noqoto marka basically niman dan soomaaliya hadda ka shaqaynaya ma ahan waxa weeye waa niman iyagu hadda kursiga sii kusii jeedaan oo iska kursigii hadda iska iska runtii cidlo iska ah see kursiga kusoo jeedaan waa qof hadde hadda nimanka turki iyo jabuuti iyo eritrea iyo iyo iyo iyo etoobiya isu maraaya iyo qatar waa arkaysaa qof hadde maaragtay raba inuu meel walba daaqo laakiin dhaqankaas waxaan u malaynaya that that era is over waktigaas wakti hadda lasoo xirmay inuu yahay
waaya dhinaca kale hadda baan udhigo beryahanba waxaan ognahay in weliba markii saddexaad intaan anigu ogahay oo inta fadlaanti meesha joogay taliyaasha ciidama la magacaabo iyo ku-xigeeno iyo farabadan iyo madaxtooyada waa markii shanaad oo agaasimaha guud ee madaxtooyada la bedelo intaan ognahay weli hadda hadeer inte warsoon garan mayno iyada adaa meel saldiga weydey haba yaraatee waa sanaysa saldiga weydey fanaanka intuu joogo waa taliyihii ciidane afraad weeyaan tuu ugu yimi ilaa ilaa saddex buu magacaabay abdulihaanku waa saas leeyahay laba sugidu waa saas leeyahay dhowl waa nooca madaxtooyada agaasima guda madaxtooyada waa saas leeyahay walaa wasiiradu sida shaarar kayba noqdeen waa shaarar waa shaan la kala bedelo baan dariya weli kujira waa meel saldiga weeye kulaabaysa ila muuqata marka war maxay cawaaqib intee cawaaqib xumo intee legbaa soomaali ugu jirta dadkii laga sugaayo inay dawlad salka u dhigaan inay noqdaan iyagu mid shaagta u kala bedelo uun xil magacaabid waxqabad muuqdo ay qabteense ma kuu muuqda isbedelkaa faraha badan ee meesha hadda ka socdaase muxuu faa'iido keeni karaa muxuu dhibaato keeni karaa muxuu salka ku hayaa waa maxay ujeedada galleed madaxtooyadu ka leedahay wadamada soomaaliya caawiya ee jooga iyaga laftigoodu jooga harare iyo muqdisho dhexdeeda sibay u arkaan dowladda soomaaliyeed iyo laftigeeda kusaloo
dhagood walaalkiis horta qof ahaan way fiican tahay runtii in soomaalidu waxay iska tiraa nuur calaa nuur yani meel aad og tahay inaan yani runtii tayo badan iyo tira iyo yani maskax badan aysa oolin dadka waalidka ah inta badan waa u ceeb karayaan dadka oo yani waxay dhaan khayr baa laga siinaya khayr baa laga siinaya waa macnaha waxbaa lagu sugaya wax khayr lagu suga wax xaalad markaas iska cun inaan hubka la tirinin dowladdaana runtii markii hore horta siday ku timid baa cajiibahayd oo runtii xasan sheikh oo aada loo dhisaday oo runtii dhib badan iyo aragosi badan iyo lagu haystayba maxaa ablaha ka faa'iidaystay kusoo baxay dadka uun siyaasada ku jiro oo daneeyaahu runtii maskaxda kunaysa hayn markii horeba sida aynu hadda hadda koox hore uga hadalay laakiin dad badan baa iska qanacsanaayo substanska waxa yani inta gufurka ah oo dowladdaanu ay dhiiqi kartaa dad badan baan ka qabin rajo badan markiiba waad ogtiin waa kii madaxweynuhu nin shaki saaran yahay oo runtii som oil iyo fraud badan iyo n g o-ye iyo dadka dhaqamada n g o-yada kusoo korayna anigu runtii waa arka soomaaliya dad iska waxa weeye laflow dhagax ahoo yani yani yani aan lahayn dhaqan dowladnimo laakiin dhaqan basaaseed iskale oo gaalada u waramaan oo dhaqan degan aan lahayn oo sakti iyo tuuge iyo xadid iyo wax walba ay yani markuu keenay ninkaan runtii dadku qofba meel buu ku haraayey xukunka maxamed cabdullahi farmaajo nin baa la bilaabay nin baa khayra ku haray nin baa hadduu wasiirada markuu magacaayo ku haraayey dadkan hadda marka la magacaabayo horta waxay mar walbaba yaqiin sii siinaysaa dadkii rabay bal wakti hala siiyo inaan meesha isbedel jirin waxaana sidaraa laba sano iyada aysan u dhammaanin in yani cududiisii ugu dambeysay difaaca inuu frontlineka keeno maxaa yeelay fahad waxaa laleeyahay he is the architect of dadkan hadda xukunkiisa maxaa cabdillahi samaad saldhig uu ahaa oo dowlado badan runta isugu dhicina sida dartiisii in wiilkan haddan meesha laga wareejiyo inuu hay-adana isugu da keeno aqoonteedna anu maaqansu u leeyahay da-deedna maaqansu u leeyahay tribalka laga soo jeeday iyo informationada laga dhex helo oo markee damoor dad badan aad ku xiran tahay sisa kaasoo kale qof qabaa'ilada waaweyn kasoo jeedo oo weliba dadka deganaha loo dhiibaa maxaa yeelay more information bay heli karaan more reliable bay dadku ku noqon karaan waxay muujinaysaa anugu sidaan qabo the downfall inuu dhow yahay yani yani the collapse inuu dhow yahay imminent inuu yahay marka last resort yani aad geysid frontlineka waa sidii saddam xuseen u geeyey ciidamadiisii yani xaariska ahaayoo kale uu leeyahay front macana meel danba qofka u dhiman mada waa suicidal qof ah marka taasay muujinaysaa waxay muujinaysaa kale indha qarshe oo anagu aan ognahay maraykanku inay dhaheen xataa lama shaqaynayno waqtiga xasan sheekh lacagta laga joojiyey nin runtii hero oo dowladda dalka soomaaliya runtii magaca weyn ku anu aan shaksiyan xormo u hayaanahay oo history fiican dalkeena iyo ciidamada ku lahaa wax kasta saa dhacdee hadda tainted ku noqday xaalaadka jira ay xoogaa mugdi geliyeen personalitygiisa iyo shaksiyadiisa inuu kusoo cesho oo hadda da'na ah ayada ruuxa waxay muujinaysaa ama inayn dowladdaana aysan dadka soomaalida aqoon badanba ulahayn yani potentialityga dalku leeyahay iyo dadka ama waxay muujinaysaa qof cilado horey ulahaa inay inay indhadherar ka dhigato oo isagoo hadda amarka iska qaadanayo oo maaragtay qof booga iskale markaad meel geysatid waxa weeye waad ku rakaataysanaysaa hadda qofkii kamaradku shaqo inuu kuu qabto ama waxay muujinaysaa habdhaqanka hadda xisaabta hadda israaciyo oo ah nimankan sheikhaasha la yidhaaha oo kale oo sida soomaalidu wax isu raaciso xisaabo badan aad moodid inay hadda meeshan ku leeyihiin raawo xasanka iyo dabcan iyo sheikhaasha waxaan malaynaya inay hal category ama hal family isleeyihiin aad moodid inay preference badan hadda ka leeyihiin marka dadka loo magacaayo hadda anigu runtii nin baan isleeyahay way mudan tahay laakiin ma ahayn tigadiisii in aanu tiliyaha biliska u noqday ahayd siciid axmed keliya ninka la yidhaaho oo anigu runtii aan qof ahaan aqaano history dheer oo biliska ahna leh iyo aqoonteedana leh umalay maayo sababa hadda ku xigeen inuu stageaas kasoo gudbay baan umalaynaya stage ka hore uu lahaa way xukun lala soo daahay laakiin inta kale wiilkan kale oo jananka hadda lasoo gaashaan waxa laga dhigay waxaa lagu leeyahay ninkii haraas gareeyey waa waktigii jawaari markii jawaari yani heshaystay buu xoogaa ciidamo meelaha la marbara asagoo tuuto qaba oo maarata u haraas gareeyey gabadhan hadda madaxtooyada kenya waxaa lagu leeyahay oo runtii dadkii sweden joogeyda ahayd oo maaragtay hadda undurbaankan farmajiizimada ah dadkii wadeeda ahayd marka yani ma ahan runtii dhaqan hadda dad hadda soomaaliyeedu waa qaban karaan laakiin hadda dalkeenu stagekan hadda waa ka gudbay stage waxay ahayd consens wax lagu dhisay ahayd oo dadka hadda xayndaadka ku jira siyaasadeed inay su soo jiiyay ahayd arrin meel ka raran oo runtii tagsigiina waa ka bacay hadda runtii magacaabida ruuxeeda waxaa ka lumay dhadhankiibaa ka lumay isbedelkan faraha badan oo dhadhankaasu keenaya in weliyo marka waa intaas waxaan kaloo anigu hadda hayaa oo aan maqlaayay safiirkii maraykanka u joogay iyo dowladdu adallaa dhex maray gaar ahaan madaxweynaha oo aada uga cabanayay hawiyaa dowladeeda duminaya meeyaashan waa laga yaaba inaad ku aragteen oo lasoo qoray laakiin waa war un sugan oo hadda yani xalana laga dhexelay oo bacdina un safiirku markuu la sheergareeyay dadkii un hadda xalana joogay waxa madaxweynuhu yidhi anugu waan hadda daarood baan ka imid xamarna agsasidan umalihi dadkan hawiyahaa baana dulnimadii ku fadhiyo oo diidan ayagaana hadda intixaabaad iyo inay kacdoona iyo xukunka la xidana raba aduu safiirku hadduu la wadaagay ajaanibkii kalena runtii way ku qosleen oo ay leeyihiin madaxweynaha runtii adiga waxaa ku doortay aan hawiyey ahaayeen dad badan baana kuu dhintay adiga taageeradaadi wakti ama prime ministerkaada ahayd ama hadda markaad xamar imaanaysay kacdoonkii ka kacay waa la ogaa marka warkaas hade war maaragtay isla hadal wadki gelay buu weydihay hawiyana xukunka runtii waa kugu soo wareejiyeen si nabadgelyo ay kugu wareejiyeen من أبقال من هراوة يعني لو مدح وينو كوريساي في بيس فور ترانسيشن كوري تيان بيسا أيضا روح اللي حي موتين الثاني هوينو كل شعين إيو رمتي هدي ورمتي هذا الكاسوت موتين يا دو هدي حنا هدف كي ليتا يسيسين تاوات اسكور صدين يعني ما ينسب كم الحوينو وين هدي قف حلدون وصاحين qof wakti iska iska baagelinaya ilaahu maaragtay yani saacadii may saacadu waa dheeraatay camal oo kale ajnabiguna waxay qabaan runtii in yani collapse uu dhow yahay oo collapsedaas uu socdo waxaan kula tuunsanahay oo runtii jira in uu socdo muushino inay socdaan hadda la wado oo anagu aan ognahay runtii la soconno oo la abaabulayo tirada waa dhici kadhaan laisku khilaafsan yahay xildhibaano badanna waa ka dalka waa ka kala maqan yihiin baarlamaankii waa tanifrisay laakiin wuu socdaa inta aan ogahay baarlamaankana lala sugayaa marka de ninka wuxuu yidhi amxaara mitaangiri saaraan buu yidhi yani u malaynaayo ummadda soomaaliyeed dulinimadan lagu hayo oo xoolaheediina lagu lagu dhibaateeyey ayadana instituushinadeedi lagu burburiyey oo maxkamadaha ruuxeeda ujeedeen hadda dadka loo magacaayo wiilada yaryara oo jaamacadaha soomaaliya kasoo baxay la leeyahay oo runtii falsafada sharciyada iyo falsafada dowladnimadu laga yaaba inaysan ku gaamirin instituushonadii ugu weynaa in hadal dhiibto naba sugida la geeyey dad badan baa qaba haraag muntay dad in la xirxiro iyo baarlamaankaan kaa saaraynaa immunity baan kaa qaadaynaa ujeedadoo dhan inay tahay intaas runtiina dad badan baa ka baqaya hadda in wuxuu physical isu bedesho waxaan dhacaayana waxay gogol xaar u yihiin in dadka lagu haraasgarayo dadka lagu xirxiro oo dadka lagu dhibo oo xagga nabadsuguddana laga soo bilaabo maxkamadihiina loo adeegsado guddoonkiina mar hore ay gacanta ku dhigan ayagu oo guddoon outspoken oo jira marka dadkuna saasaa loo arkaa in u diyaargaroobaya xoog baan meeshan ku haysanayaa iyo iyo oo hadda al-shabaab in la diragayo institution in la dhisayo intaas ay socon ay tahay defense laakiin defense hadda sii burbura ayuu leeyahay oo runtii sahab iyo assimilationsna isagana sahabka dhib baa ugu jidhaan qabaa maxaa yeele spotlight ku jira waa nin dhalinyaraha saan filayo oo dhalinyaro ah inuu inuu meeshaas taga ma ahayn institution waxba laga qaban waayo iska burburayo oo haraas inta badan oo dad dilayo inuu asna ku caambo hadda ma ahan i think sahab iyo assimil hadda siyaasadda soomaaliya ka xiran doona inuu ila egyahay baad moodaa maxaa cabdullahi farmaajo uu midhaabaa qoladiisa kusoo noqon doonaya isaguna midhaakanu qadarkiisaas hadda iskala sii joogi doona niman rajo kale dalka uga ekaa sida muuqata
rajada soomaalida haddaba markaad eegto ay qabtay mustaqbalka miyay kula muuqataa inay tahay mid mugdi ku gadaaman yahay marka loo eego dhinaca goboleedyadii oo dhaqaaqila xurguftan dheeree iminka jubbaland iyo dhex gashay dawladda kuwii kale oo weli iyaga laftigoodu aan halkii xasan kaga tegay kasii hooseeyaan inay horu soo socdaanba aan laga filaynin inay kasii hoos mareen maaha e muqdisho oo iyada laftigeedu al-shabaab meel laga xoreeyay xataa tuulaha ahaatay aan weli lahay labadaa sannadood sida mustaqbalka dee markaas shabaabadu kula muuqdaa balmae
dhagood mustaqbalka soomaaliyeed horta walaale dhib ku filan dalkan wuu soo maray wuuna ku jiraa wuuna ku jiri doonaa muddo inta ah sidaan qabo u malayn maayo dawladnimo waxaa mar walba nasiib u yeeshay dawladnimadeena iyo dad runtii gasanayaal oo ama aysan sida dawladnimadu ay ka maqan tahay oo runtii yani qof walba xukun waa anugu xukun waa rabaa xukun waa rabaa uu iska leeyahay maca macnaha waxay ahayd kan xukunkiibaa laga qaaday marka runtii aniga mustaqbalka waxaan isleeyahay doorashadan soo socota haddii dadka soomaaliyeed ay hadda dad qiyam leh qiyamkuna ma ahan waa aamus badan yahay iyo wadani iyo qofku faktaro kalaa qofku wadaninimadu qof aan wadani ahayn ma jiro soomaaliya qof kasta anigu i believe inuu soomaali yahay laakiin tayaa la isdheeryahay oo ama tayaa aqooniyadu la isdheeryahay ama taya waxaa la isdheeryahay codkarnimo ama taya waxaa la isdheeryahay aragti ama taya dawladnimo qofka sida u rabo marka ma muuqato runtii dawladdan rajadii laga qabay anigu kolley markii horeba rajo kama qabin laakiin dadkii un hadda u hadaaqayay oo ayaga xilxeedii inay wixii isu bedeshay wax lagu danaystay oo dad soomaaliya lalama hadlo waad ogtihiin dadka soomaaliya lalama hadlo ma khudbaleeyaan dadka marka waa halaag mideeda kale axmed miroob waad ujeedaan waa laga gardaran yahay sabab loo maagahayo ma garanaysid provocation yani unnecessary ah cabdiweli gaas oo anigu runtii aan aqaano inuu hadda xishoonayo oo runtii aan ogahay inuu hadli lahaa laakiin wax badan uu dhowrayo laakiin hadda usan ku ahayn sida waxu socdaan waxaan kaloo ogahay gobolka galmudug anigu aan ka imid nin iska miskiin oo runtii meel iska dayacan oo iska xaarxaaray oo oyaho xukunkiisii laga sheegayay hadda alsunna waljamaaca in maalin walba la haraasgaraynayo oo laga xishoon waayo xataa qof iska maaragtay maran yani qof iska miskiin oo meel fadhiyo oo weliba madaxweynaha ibrahim masuuka hadda ay ka yimaadeen fijinkaas isaga ruuxiisii maaragtay dhib iyo haraasmati maalin walba hayaan yacni dad naxaya runtii dadka maahan isla iga muuqa dad xishoonaya maahan basically dadka xamar yani dawladnimadeeni ayaa suuqda gacanta u gashay anigu sidaan qabo dad dadaan isikis dawladnimo iyo naxarkada dhaqan dhaqan soomaaliyeed intaba aan lahayn bay gacanta u gashay maaqan madaxweynuhu siduu asaga u wado questionkaas runtii waa isweydiiyaan laakiin hadda nin waxaa oran karaa kama muuqato waxa hoostiisa ka dhacaya anigu waan weydiiyey kismaayo dad baa igu yiri umalayn mayna inuu ogyahay laakiin haddee justification maaha iyada ruuxeeda waxay muujinaysaa wax kale hees completely ku-xigeenkiisa baa lagu diray ujeedo laga gaarayana hadda ma ogid shariif xasan waa ujeedaan marka haddee maaqan dadkii qabaa'iladii hadda hawiyaha ahaayo ugu tunka weynaa xamar meel walba in maaragtay ay leeyihiin hawiyan prime ministerku leeyahay hiraab baa idiidan madaxweynuhu leeyahay hawiya idiidan dawaaye madaxweynaha mudaaradda u fiyo su-aal weeye mudaaraddu hadda waxay keenaysaa qabiilkiisa his own time reexaan buusan haawa wax xiriira iyo wax kalaa iyo wax conferencea aysan kulahayn xukunkiisa iyo taladiisa marka caadigu waa un meesha fawda iyo mushkilad baa ka socota runtii meesha meeshaas khayr badan kama kama kama jira al-shabaab haddaan unoqdo waxaan ogahay jidka marka mukran maalin dawedna waa sii lasoo saaray aniga nin baa agtiisa iga yiri nin guri gatay oo adigu habargidiro aan marka wuxuu guri aan gatay baa ay hay miidanahan niman dadkii reexamarka ah ka siistay subaxii dambe wuxuu yiri laba wiil la iisoo diray oo taleefonna marka la iigu yiri al-shabaab waxay ogaa hadda waxaan ognahay hal milyan baa sila gurku boqol kun oo canshuura keen maxamar bii barsadkeeda buu yiri warmahay warmahay ma wuxuu yidhi finally konton kun oo doolar baa laga qaaday yidhi waa naxariis si laga galay yidhi marka waxaan ogahay jidka makal mukarama cashuurta ayaa ka qaata waxaa ka qaata nimanka la yidhaha al-shabaab baa ka qaata hadda inaysanina haddii aada maqashaan makal mukarama hadda dagaal baa ka dhacay oo ciidamadii iyo dowladdii iyo al-shabaab baa isku diranayo waa very imminent waa very waa very likely inay dhacaan maxaa yeele dowladdaanu kuma mashquulsana runtii shirkii loo shirkii brussels waad ogeeyeen xilli yar buu kusoo dhamaaday
liis to do baa loo soo dhiibay liis to do horey looga rabayna waa la weydiiyey ayagaaba u khudbeeya dadkii gaalada ahaa instiir maarag gaalada waxay ku hadli jirtay good governance iyo khudbooyinkaa sidaa dhegeysanayseena soomaalida jeedinaysay ereyada gaalada laga rabay oo b- ayagaa la jeedinayo good governance mataqaana transparent ayagaa laga rabay inay ku hayaan marka eh, yani wallahi inkaar baa jirta ma aqaan inkaartaan habaarkaan meelu ka jira ma aqaan laakiin habaar baa jira dhagooda
صحيح هذا أبو ما سمي أيوة عبد الوكر يقال عبد الواحد عبد الله يقرأها أونلاين في سكستي وهي هذه بعض ما أحسن طيب بقول